wafdi ka socda dalalka somalilan ka taageera arrimaha doorashooyinka oo maanta booqasho ku yimid magaalada hargeysa ayaa diyaargarowga doorashada qaybinta kaadharhka codbixinta iyo sidoo kale wareegtooyinkii madaxweyne siilaanyo ku amray joojinta adeegsiga hantida dowladda ee ololaha iyo in loo sinaado warbaahinta dowladda waxay ku tilmaameen tallaabo hore loo qaaday wafdigan oo ka koobnaa safiirada denmark iyo midooda yurub iyo sidoo kale wakiille ka socda dalalka fiinland faransiiska netherland iyo ingiriiska ayaa la kulmay madaxweynaha somalilan xisbiyada siyaasadda iyo guddida doorashooyinka waxaanay socdaalkoodan iyo kulamadan ay ka soo saareen qoraal ay ku sheegeen inay dhinacyada ay la kulmeen u caddeeyeen mowqifkooda la xidhiidha doorashada la filayo inay somalilan ka qabsoonto saddexiyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan iyo taageeradooda la xidhiidha in la helo doorasho xor iyo xalaalu dhacda iyada oo shan toddobaad oo keliya ay ka haydha doorashada ayaa lagu yidhi qoraalkan waxa wafdigani ay ku booriyeen xisbiyada siyaasadda guddida doorashada iyo ururada bulshada rayidka ah inay sii wadaan hirgelinta doorasho loo dhan yahay islamarkaana daah furan oo hab nabad ah u dhacda qoraalkan ayaa sidoo kale lagu yidhi maanta waxaannu saaxiibadeeda somalilan ugu baaqnay in la dhowro sharciyada iyo hannaanka deggan loona hoggaansamo go'aanada ay soo saaraan hay-adaha sharciga ah islamarkaana ay fuliyaan ballanqaadyadooda qoraalkan ay soo saareen dalalka somalilan ka taageera doorashooyinku waxaa kaloo lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ay hegi doonaan lix boqol iyo siddeetan goobjooge doorasho oo isugu jira lix boqol iyo labaatan maxalli ah iyo lixdan goobjooge oo ka socda dalalka caalamka kuwaasoo lagu tilmaamay kuwa khibrad iyo aqoon ula arrimahan doorasho xor ah oo ka dhacda dalka islamarkaana natiijadeeda aqbalaan xisbiyadu ayay dalalkani ku tilmaameen inay noqonayso mid muujisan qaangaadhnimada hannaanka dimuqraadiyadda somalilan waa siday qoraalka u dhigeene waxaanay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageeradooda iyagoo si dhow la socon doona hannaanka doorashada iyo qabsoomideeda dalalka qoraalkan soo saaray ee ku saxeexan ayaa kala ah dalka biljam denmark midooda yurub fiinland faransiiska netherland sweden ingiriiska iyo maraykanka dhinaca kale guddida ilaalinta anshaxa doorashada ayaa sheegay inay ganax lacageed ku soo rogeen xisbiga mucaaradka ee waddani qoraal arrintan ay ka soo saareen guddida kuna saxeexan yihiin xubnaha guddidani ayaa lagu sheegay in xisbiga waddani uu sameeyey ololo siyaasadeed oo aan sharci ahayn waa siday qoraalka u dhigeene waxaana dulucda qoraalkaasi lagu yidhi kow waxaa xisbiga waddani la siiyey digniin culus oo kaba dambays ah inuu ka waantoobo ololaha sharciga garab marsan laba waa xisbiga waddani lagu ganaaxay lacag dhan oo konton milyan oo shilin oo somalilan ah hase haatee xisbiga mucaaradka ee waddani ayaan ka hadal arrintani geesta kale waxaa guddida doorashada ay maanta baahiso goobaha codbixinta doorashada dalka oo dhan iyadoo toddobaadkan gudihiisa ay xisbiyada siyaasaddu wadajir u saxeexeen xeerka habdhaqanka xisbiyada siyaasadda ee wakhtiga doorashada oo dulucdiisu tahay sida xeerkani sheegayo in kor loo qaado waxyaabaha suurtogelin kara inay dhacaan doorasho xor iyo xalaal ahi doorashada madaxtooyada somalilan oo in muddoa la sugayey ayaa la filaya inay dalka ka qabsoonto saddexiyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadkani barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa